بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسينية الإسلامية مضبطة عجلتها دينتا تاع الحسيني هل كان وحن إذن كسو قدنا كتابك عنوان كيسي هي مقدمة الحضرمية الله يقانا بافضل الله وحنا سوى شيدنا إياه الشيخ محمد علي الجامع وأنا عشر في أفراد
rajiim bismi illahi raxmaan raxiim waxaynu ku jirnay sunnayaashii weysada wa masxu jamiici ara's madaxa dhammaantii oo la wada masaxo ayaa sunnayaasha ka mid a walbadaa'atu iyo ku bilaabid min muqadamihi xaggiisa hore laga bilaabo fain lam yurid haddaanu doonin nasca maa shay inuu saaro calaa ra'sihi madaxiisa ku sugan masaxa juz-an wuxuu masixi qayb min alra'si madaxa ka mida uma tamama wuxuu kaga dhammaystiri cala saatiri waxaa saatirkaah asturaya ayuu kaga dhammaystiri waxa uu leeyahay sheekhu sunnayaasha waxaa ka mida madaxoo la wada masaxo faradyaalka waataynu soo tilmaamaynay shaaficiye inay lahaayeen jidhka madaxa oo wax laga masaxo ama hal tin oo aan xadka madaxa ka baxa baxaynin in la masaxaa waa furan tahay bay iyagu yidhaahdeen waa sida faradka ama waajibkaa sunnahana waxay ka dhigeen in madaxa oo dhan la wada masaxo waayo axaadiida tilmaamaysa qaabkii iyo sifadii nebigu weysaysanayey ayaa sidaa ku timi cabdullaahi ibnu zayd xadiidkii laga warinayo ee bukhaari uu soo saarayo ee sifada iyo qaabka weysada nebiga ka hadlayey nebigu madaxa ayuu labada gacmood ku masaxay fa aqbala bihimaa wa adbar bimacnaa saa intuu isu saaray ayuu xaggan hore dabeetana sidaas u soo celiyey iyo weliba waxay dhahdaan iyagoo ka baxaya khilaafka cidda waajibisay haddii madaxa qofku ay wuxu saaran yihiin amaba koofiyad ama cumaamadi hadday ugu duuban tahay aanuna doonin cumaamaddaa inuu saaro waa inuu madaxa intuu qayb ka masaxo dabeetana waxaan kale ama cumaamad ama koofiyad u saaranna uu wada gaadhsiiya ayuu ku wada dhammaystiraa waayo muqiirata bnu shucba xadiidkiisii wuxuu ahaa nebigu waa weysaystay famasaxa binaasiyatihi foodda ayuu masaxay wa cala alcimaama cimaamaddana wuu masaxayo labada qof wa masxu jamiici ara's madaxa dhammaantii oo lawada masaxa sunnayaasha weysada ka mid a walbadaa'atu min muqadamihi xagga hore in laga bilaabo ayaa sunnayaasha ka mida xaggan hore deedna xaggaa damban weliya haddana soo celiyo fain lam yurid haddaanu doonin nasca maa calaa ra'sihi waxa madaxa u saaran inuu iska saaro haddaanu doonin masaxa juzan qayb buu masixi min ara'si ka mida uma tamamahu cala saatiri dabeedna wuxuu ka dhammaystiri waxaa saatirkii asturaya uma intaa kadib masxuludayni labada dhegood masaxooda weeye daahirihima wa baainihimaa daahirkooda iyo baatinkoodaba la masaxo bimaain jadiidin biyo cusub wa simaakayhi galooladoodana inuu masaxo ayaa sunaa bimaain jadiidin biyo cusub wa takhliilu asaabici alyadayni labada gacmood farahooda inuu takhliiliyu dhex geliyo bitashbiiki inuu isshabag iskaga dhigo oo isaa isu dhexgeliyo markuu weysaysanayo ayaa sunnaa wa asaabici arijlayni labada lugood farahoodana waa inuu takhliiliyaa oo muxuu ku takhliilinayaa bikhinsari ilyadi lyusra gacanta bidix faryaradeeda wuxuu ka bilaabayaa min asfali khinsari ilyumna lugta midig faryarteeda ayuu xaggeeda hoose kaga bilaabi odaas ka soo bilaabi ilaa khinsari ilyusra waxaanu ku khatimayaa lugta bidix faryaradeeda wuxuu leeyahay sheekhu waxaa kaloo sunnayaasha ka mida labada dhegood inuu qofku masaxo daahirkooda iyo baatinkoodaba oo daahirkuna waa xaggaa dambe oo suulashaa lagu masaxaya baatinkooduna waa xaggan soo jeeda biyo cusub ayuu ku masaxayaa xadiis tirmidi warinaya ibnu cabbaas laga warinayo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu masaxay madaxa iyo labada dhegood daahirkooda iyo baatinkoodaba markaa daahirkeena labada suul buu ku masaxay baatinkana labadaa musabbixo ayuu ku masaxayaa oo biyo cusub oo aan biyihii madaxa ka soo hadhay ahayn ayuu qaadaya oo xadiid xaakim warinayo oo cabdillahi ibnu zayd laga warinayo ayaa wuxua nebigaan arkoo weysaysanaya fa akhada maa'an liudulayhi dhegihiisa wuxuu u qaaday biyo khilaafalmaa iladii akhadahu lira'sihi biyuhu madaxa u qaaday aan ahayn xanaabada qaar baa qaba ama xadiidka qaarna waa tilmaamaysaa inuun qoyaankan madaxa u dhegahana lagu masaxeen biyo cusub loo qaadin laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin dhegahana weyn biyo cusub loo qaadaa wa sibaakhay bimaa'in jadiid simaakhaynku waa musanaa simaakh simaakh waa daloolka dhegtu ay leedahayee madaxa fartu ay gasho daloolkaa weeye ayagana inuu masaxo oo biyo cusubu ku masaxo ayaa wanaagsan bay shaaficiyadu leeyihiin laakiin waxay la socotaa uun yacni sidaas sugani waxa weeye inaanay iyagu gaarsi ahayne dhegaa masaxoodun bay la socotaa waayo muran baa jira yacni lagu muransan yahay ma biyihii madaxa wixii ka soo dhin baa lagu masaxaya mise biyo cusub laakiin in simaakhaynkiina biyo cusub loo sii qaadaa iyada taasi ma xoog badno uma masxulu daniin laba dhegood masxitaankooda weeye daahirima wa baatinimaa daahirkooda iyo baatinkooda bimaain jadiidin biyo cusub wa simaakhayhi labadiisa daloolna bimaain jadiidin buu ku masixi wa takhliilu asaabici اlyadayni labada farood inuu farahooda isdhexgeliyo bitashbiiki isku shabagayn ayaa wanaagsan wa asaabici rijlayni labada lugood farahoodana inuu takhliiliyaa wanaagsan oo bikhinsal ilyadi اlyusraa gacanta bidix faryaradeeda ayuu isticmaalay intuu ku takhliilin weeye min asfali khinsar اlyumna midigta faryaradeeda hoosteedu ka bilaabi ilaa khinsar اlyusra bidixda faryaradeedana wuu ku khatimi markaa bikhinsarin min khinsarin ilaa khinsar ma yidhahda bikhinsar ayaa lagu takhliilinayaa oo waa faryaradaa gacanta bidix min khinsar faryaradaa lugta midigna waa laga bilaabaya ilaa khinsar lugta bidix faryaradeena lagu geey marka waa bikhinsarin min khinsarin ilaa khinsar watataabucu watayaamunu israacin iyo midigaysi ayaa la sunneeyaa wa itaalatu gurratihi foodda inuu ku dheerayaa la sunneeya wataxjiiluhu xubnaha inuu ayagana ku dheereeyo ayaa la sunneeya wa tarku listicaana kaalmaysi inuu ka tagaa la sunneeya bisabi shubidda loogu shubayo inaanu cid u kaalmaysan ayaa wanaagsan ilaa licudrin cudurdaar mooyaane wa tarku nafd iska daa iska saydhid dhawaa inuu iska daayo watanshiif iyo isku angejin bisababin mare uu isku angejiyo ilaa lixarrin kulayl ow bardin qabow mooyaane aw khawfi nijaasa ama nijaase ka cabsigeed mooyaane wa taxriiku lkhaatam fargashiga inuu dhaqaajiyaana sunnayaashay ka mid tahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo sunnayaasha ka mida tataabuc tataabucu waxa weeye waa inuu israaciyo maydhitaankii xubnaha ama uu masaxo isagoon kala goynin oo waa inuu xubinka labaad maydhaa xubinkii hore intaanu angegin waayo dee ficilkii nebiga ayaa sidaa ahaa cidda waajibisay arrinkaana khilaafkeedaynu ka baxaynayo maalikiyada ayaa waxay qabaan muwaalaadku inuu markaa arkaanta ka mid yahay weysada ama furuuddeeda inuu ka mid yahay oo hadduu xidhiirin waayo inaan weysadiisi waxba ka jiraynin waataynu soo tilmaannay ayaga shaaficiye waxay bannaynayaan yacni dhowr saacadood inaad u dhexaysiin karto weysada mar haddaanay tii hore kaa jabin aad halkii horen ku xidhiirin karto laakiin sunnayaasha ayay ka mid tahay inuu israaciyo onu kala angejinin tayaamunkuna waxa weeye waa midigaysi oo inuu xubnaha midigta iyo bidixa kala leh inuu dhinaca midig ku horraysiiyo xadiidka ibnu cabbaas laga warinaye saxiixa ah wuxuu leeyahay wuxuu qaaday nebigu biyo ayuu darsaday gacanta midig buu ku maydhay haddana waa darsaday gacanta bidix buu ku maydhay madaxa ayuu masaxay haddana biyo kale ayuu qaaday lugta midig ayuu ku maydhu ku rusheeyey haddana mid kale uu qaado lugta bidix ayuu ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa sidaa sameeyey dabeedna wuxuu yidhi waxaan arkay rasuulka oo arrinkaas samaynaya isaa u midigaysanayaan cayishana waxaa laga wariyay inay tidhi kaana الnabiyu yucjibu tayamunu nebiga midigaysii baa cajab gelin jiray markuu kaba xidhanayo markuu feedhanayo markuu طahaaro qaadanayo iyo arrimihiisa oo dhan wixii markaa wanaagsan midigta ayuu ku horraysiin jiray amaasha wanaagsan laakiin wixii xun bidixda ayaa lagu horraysanay sida istijadii iyo suliga gelitaankeedii xadiidka abu daawuudna wuxuu ahaa markaa u xidhanaysaan markaa weysaysanaysaan midigyaalkiinna ku bilaaba buu ahaa waxaa kaloo sunno ah inuu quradiisa iyo taxjiil inuu sameeyo qurada waxaa looga jeedaa inuu wejiga waxoogay ka dheeraaba uu sameeyo oo inaanu inta wejiga un ku ekaysina inuu madaxa wax ka geliyo dhinac walba marka uu maydhayo itaalatu qurati waa inuu fooda ku dheereeyo weeye maydhitaanka taxjiilkuna waxa weeye inuu ayadana xubnaha xubna garrin sameeyo masalan faralku wuxuu aha mirfaqaynka inaad ilaa cududda markaa wax ka gaadhsiiso xagga lugahana dee kacbanka iyo kuraamuha inaad soo dhaafiso ood kubabka aada soo gaadhsiiso waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina ummati yudcauna yowma alqiyaama ummaddayda maalinta qiyaame waxaa loo yeedhi iyagoo foodooda iyo xubnahooduba ay dhalaalayaan min ahaari alwuduu waysada raadkeeda darteed markaa qofkii kara inuu qurada dheeraysto si nuurku ugu wada gaadho iyo taxjiilkaba oo xubnahaana inkas dheeraada u maydho falyafcal ha sameeye ayuu hi macnaa nuur baa wejiyaalkoodi iyo gacmoodi iyo lagoodii halkii waysadu gaadhi jirtay oo dhan maalinta qiyaamaha ka muuqanaya bal waa waxyaalahaba uu nebigu maalinta qiyaamo ummaddiisa kaga soo sooconayo ummadaha kale ee uu ku miisaaniye u lahaa markay lahaayeen asxaabtu si aad u garan cidda asxaabtaada ka mideen imanin wuxuuhi waxaad ka warrantaan hadduu nin leeyahay faras yacnii qoobabka iyo foodaba cad uu kula sii dhex daayo farda khayrin buhmin duhmin fardo wada madow hadduu ku sii daayo oo midab qura ah ala yacrifu khaylo miyaanu garanayn fardihiisiisa qoobabka iyo fooda caddaa dee may u garanayaa bay dhahde haddaba ummaddaydu maalinta qiyaama waxay imanaysaa iyadoo in allayntii weysadu ay ka gaari jirtay ay wada dhalanayso wudhuudhayso midda labaad haddii aad tidhaahdo inta waajibka un ku ekow waxaa laga yaabaa inaad wax ka tagto markaa qaacida usuuliya baa waxay tahay maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib shayga uu dhammaystirmi waayo waajibku isaga mooyaane isaguna waajib buu noqonayaa waayo shaygii waajibkaabaa kuu dhammaystirmi waayo wax kalood raacisa mooyaan waxa kalood raacinaysaana waajib buu noqonaya waxaa kaloo iyana sunnaa tarkul isticaana inuu ka taga kaalmaysi bisabi biyaha ku shubitaankooda cid uu kaalmaysto waayo waxani waa cibaado adaa lagugu addoonsaday mar haddii aad awood u leedahay waa inaad adigu aada ficil ahaan ula timaadayood samaysaa ee aanad odhanin hebelow kaalay lugaa ii maydh iyo hebelow kaalay gacmaa ii maydh inaanad odhanin wa tarku listicaana bisab ilaa licudrin cudurdaar inuu jiro mooyaane oo hadduu cudurdaar jiro oo qofkii xanuunsanayo dee cid buu kaashanayaa u maydha ayuu kaashanaya oo waajibkiisu kaasuu noqonaya laakiin mar hadduu isagu awood leeyahay oo cudurdaaraan u haynin waa inuu isagu xubnihiisii umaydhaa nebiguna rag fara badan ayuu kaalmayso usaame iyo muqiirata bnu shucba iyo rabiic bin mucawad iyo waxaanay markaa tusinaysaa un inay bannaan tahay ayay ku tusinaysaa oo libayaan iljawaas unbuu sameeyey inuu markaa bannaanideeda caddeeyo waxaa kaloo sunayaasha ka mida tarku nafd iska saydhin inuu ka tago oo aanu markuu weysaysto aanu meel walba markaa biyihii intuu markaa iska aanu iska markaa saydhininoo aanu iska daadinin watanshiif wa tarki tanshiif bithawb is-angejin uu markaa mare isku angejiyo ama uu tuwaal soo qaato iska wada tirtirana waa inuu ka tagaa waayo waxay yidhahdeen waa ka tabari min alcibaada waa qofka cibaadadii iska beri yeelaya oo aan raalli ka haynay weysadii iyo ay ka sii muuqdaan asartii cibaadadu ay dhahayd waayo biyaanaad ku weysatay waa raad cibaada ay leedahay marka waa inaanad iskana angejinin iskana saydhsaydhin haddii aad ka heshaan maad faydha wax dembi kuma haystaan laakiin waa laga wanaagsan oo waxay tusinaysaa qofka oo yacni cibaadadiiska beri yeelaya wuxuu ka soo reebay ilaa lixarin aw bardin aw khawfi najaasa in kulayl jiro oo dee markaba ay biyii ku dhegayaan ay ku kululaanayaan ama qabow uu jiro oo u baahan yahay marka inu biyaar iska qaado si qabow aanay u soo qabanin aw khawfi najaasa ama meeshiiba wax ka dulduulayaano wuxuu ka yaabayaa yacni in maqiiq iyo boodh iyo wax najaasole meesha ka baxayo inay ku dhegaan jirhkiisii ayuu ka yaabaya markaa waa mid furan inu markaa iska iska yacni saydhiya amaba weyn iska engejiya watataabucu inuu israaciyaa sunaa weysadii watayamunu iyo midigeysi wa itaala gurratihi fooda inuu ku dheerayo maydhitaanka wataxjiilu iyo inuu xubnaha ayagana intiisi ayda ku dalo oo intii faralka inuu dheeraysiiyo wa tarku listicaana kaalmaysi waa inuu ka tagaa bisabi ku shubidda uu markaa kaalmayso ilaa cid kale ay gu shubto ila licudrin cudurdaarla-aan mooyaane wa tarki nafdi iska saydhsaydhin na waa inuu ka tagaayo sunna waxa inaanu iska daayo watanshiifu bihaabin mare inuu isku angejiyana waa inuu ka tagaa ilaa lixarrin kuwayl ow bardin qabow oo khawfi najaasa ama najaase ka cabsigeed mooyaane wa taxriiku alkhaatim fargal inuu dhaqaajiyaaba isna sunno ah qofka haddii fargalu farta ugu jiro amaba ay saacadigiba gacanta ugu jirto waxa wanaagsan inuu dhaqaajiyo markuu weysaysanayo inuu dhaqaajiyo si biyuhu markaas ay u hoos galaanoo aanay biyaha uga xanibinoo xaqiiqatan u ogaaday inuu jidhkii biyaha wada gaadhsiiyey waa haddii ay biyuhu ku gaadhayaan dhaqaajin la'aan laakiin haddaanay biyuhu dhaqdhaqaajintaa mooye si kale ku gaadhaynin in la dhaqaajiyo ama la saaraa waajib bay noqonaysaa ila haddii kale biyihii bay ka xanibaysaa mar hadday biyo xumihii ka xanibtana weysadii baan ansaxaynin hadday weysada ansixi weydo dee cibaada ansixi mayso walbadaa'atu ku bilaabid ayaa la suneeyey biacla alwaji wejiga xaggiis sare lagu bilaabo filyadayni warijlayni labada gacmood iyo labada lugooda bil asaabiici faraha inuu kaga bilaabo fain saba calayhi hayruhu hadduu ugu shubayo bada'a bilmirfaqi walkacbi ayuu ku bilaabi wa dalku lcudwi xubinka inuu markaa mariyo ayaa wanaagsan wamasxu lmaaqayni labada ilyalo masaxooda ayaa la sunneeya waistiqbaalu lqibla qiblada qaabilitaankeedaa la sunneeya wadcu linaa'i weelka dhigitaankiisaa la sunneeya can yamiinihi midiisa uu ka dhigo in kaana waasican hadduu yahay mid waasica wa an laa yaqusa maauhu can muddin biyihiisuna waa inaanay mud ka yaraanin waxau leeyahay sheekhu waxa wanaagsan oo sunnayaasha ayaro ka mid a wejiga markaad maydhayso inaad xagga sare kaga bilowdo oo aad biyihi xagga sare kaga soo bilowdo waayo dee waa xubna halkii ugu sharafda badnayd waana meeshii sujuudda midda labaad cali oo caddaynaya weysadii nebiga ayaa wuxuu qaaday kaf kafkiisa midig ayuu xoogay biyo ku qaaday dabeedna halkaa foodda ayuu ku soo shubay biyi baa dabeedna saan u soo dareeray ilaa ay wejiga soo wada gaadheen waxaanuu ka warramayey weysada nebiga qaabkeedii buu ka warramayey markaa yacni waa mid furan haddaad badanka kaga bilowdo laakiin sida wanaagsan inaad xaggan sare kaga soo bilowdo si markaa biyihi ay usoo wada gaadhaan labada gacmood iyo labada lugoodna wuxuu kaga bilaabi faraha markuu isagu weysaysanayo ee cid ugu shubaysa aanu jirin dee biyi markaasanaad odhan xagganaad markaa farahaad kaga soo bilaabi haddiise cid kale ay ugu shubayso ciddaa kale de ama qasabadaad hoos fadhiisata ha noqoto ilayn wax kale may noqonaysa ama qof hadduu kugu shushubayana xagganaad kaga bilaabi oo xaggaasaa laga soo shubaya haddaad xaggan kaga bilowdo aad kaga shubtana waa isamid laakiin waa sida ugu toogane ugu fiicanuun wadalku lcudw waxaa kaloo ayana la sunneeyaa inuu markaa xubinta ku jijabiyo oo gacanta uu mariyo dalkigu waxa weeye in gacantii la mariyo aad biyownintaad ku shubto aana daynine ama aad biyowsi aad dhexgelina waa inaad gacantii aada xubnihii marisaa wa masxu lmaaqayni maaqaynka masaxooduna sunnayaasha ayuu ka mid yahay maaqaynku waxa weeye waa jamcu maaq maaqaya maaqayn lagu jamciy waa ilyarada waa halkaa isaga soo xigtaa waa labada midooda isaga suuxiga dhinacooda kale ayaguna waa fiican yihiin markaa in la gaadhsiiyo waa uun waxaa la doonayaa unay intaa yacni waxaasoo dhan uga hadlayaan inuu qofku jidhkiisa intii faradka ayd uu wada gaadhsiiyo oo meelaha macaatifta iyo meelaha laalaabmaa aanu ka tegin waayo waxaa laga yaabaa had iyo gooraale inay markaa xafajo iyo wax ku ururaan baa laga yaabaayo dabeetana ay biyihii gaari waayeenoo weysaadii halkaa nuqsaani kaga timaado qiblada inuu qaabilo ayaa iyadana la sunneeyaa waayo waxay leeyihiin waa ashrafu ljihaad siiba marka cibaado la gudanayo oo cibaadadaasoo in la qaabilo aan ku xidhnayn istiqbaal yacni in qiblada laga qaabilo shardi aanay ahayn inaad la qaabishaay mid wanaagsan weeye waxaa kaloo wanaagsan inuu weelka midig iska dhiga hadduu yahay bi mid waasacu ka darsanayo masalan waa madiibad ama waa baaldi markaa inaad dhinaca midig iska dhigto ayaa wanaagsan haddiise aad kaga shubanayso oo masala kelli oo kale ay tay geestan aad dhiganaysaa oo dee midigtii baad ku shubaysaa lamidtii baad tii wax lagu meydhayahay wa anlaa yaqusa maahu can muddin inaan biyahanuu ku maydhanaya mud aanay ka yaraanin ayaa wanaagsan oo mudkuna dee waxayd xagga raashinka labadaas sacaboo laysku daray ayay ahayd macnaha waxaana looga jeedaa nebigu mud buu ku weysaysan jiray saacna wuu ku maydhan jiray mudintaana waa ku weysan jiray afarteedna waa ku maydhan jiray waxba mudkuna taxdiid maahee waxaa loo jeedaa u nebigu kuma israafi jirin biyaha hadduu ku maydhanayo iyo hadduu ku weysiisanayo ee in mud ka yariyo in ka badaniba waa mid banayd laakiin inaan israaf lagu samaynin ayuunbaa loo baahan yahay walbadaa'atu inuu ku bilaabo biya cala alwajhi wejiga xaggiisa sare ayaa la sunneeya wa filyadayni warijlayni labada gacmood iyo labada lugoodna waa inuu ku bilaabo bilasaabiici faraha fain saba calayhi hayruhu hadday cid kale ugu shubaysana badaa bilmirfaqi mirfaqa suculka iyo walkacbi kuraantu kaga bilaabi wadalku lcudwi xubinka inuu gacanta mariyo ayaa wanaagsan wamasxulmaaqeyni labada ilyaro masaxooda ayaa sunnaa waistiqbaalu lqibla qiblada qaabilitaankeedaa la sunneeya wawadcu linaayi can yamiinihi weelka inuu midig iska dhigaa la sunneeya in kaana waasican hadduu yahay mid waasica wa an laa yanqusa maahu biyuhu waa inaanay can muddin ka yaraanin wa an laa yatakallama wa inaanu hadlin fii jamiici wuduu'ihi weysadiisa oo dhan ilaa limaslaxatin dan mooyaane wa an laa yaldima wejahu waa inaanu ku dhufanin bilmaa'i biyaha walaa yamsax araqaba hortana waa inaanu masixin wa an yaquula bacda waa inuu yidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina ilahu kuwa toobadkeenka badan iga yeer wajcalnii min almutatahiriin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walaa ba'sa dhibi kuma jirto biducaa'i cinda alacdaa xubnaha marka la mayrayo ama la masaxayo ducada la ducaysto dhibi kuma jirta buu yihi sheekhan waxa uu leeyahay sheekhu waxa kale oo sunnaa inaanu qofku markuu weysaysanayo hadlin oonu sheekaynin maslaxa iyo dani inay timaaddo mooyaane oo haddii uu masalan wanaag farayo ama xumaan diidayo ama qof dhibi ku socoto markaa dhibta uu ka joojinayo masalan qof indhabo meel kasii dhacayo oo kale way furan tahay laakiin dan la'aan inaanu hadlin baa wanaagsan ee inuu qofka qalbigiisu inuu xaadir ahaado ayaa wanaagsan waxaa kaloo wanaagsan inaanu wejiga biyaha ku dhirbaaxin waayo adabta cibaadada ayay khilaafsan tahay oo intaas oo qada aanad bac wejiga kaga siinin waa inaad qunyar aada marisaa walaa yamsax araqaba qoortana waa inaanu masixin oo qoorta markaa masixitaankeedu sunnayaasha iyo faralyaalka midnaba kama mid aha xadiidka ku soo aroortayna ee lagu tilmaamayna ma sugna waxaa kaloo leeyahay sheekhu markuu weysada dhammeeyo inuu ducayso oo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu anna maxamadan cabduhu rasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin subxaanaka allahuma wabixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk ayuu odhanaya marka adciyadaasi majmuuceedu rasuulka axaadiis dhowra ayuu kaga soo arooray oo midba in ayay ku soo aroortay iyadoo soo wada xidhisan hal xadiid kumay soo aroorin waxaanuu yidhi xadiidku qofka sidaa yidhaahdaa futixat lahu abwaabu ljannati amaaniya yadkhulu min ayiha shaa waxaa loo furaya albaabada jannada sideeddaa ka uu doono ayaanu ka gelayaa waxaa jira duco xubnaha marka xubin walba la maydhayo ay culimmada qaarkood tilmaameen baa jira isagu wuxuu yidhi ducadaasi cinda alacdaa ba'si iyo dhibaata kuma jirto halka yacnii lagu tilmaamay wax yacnii asarahoo sugan oo ay leedahay inaanay jirin oo imaamu nawowi oo kale matniga minhaajka wuxuu ku leeyahay isagoo kitaabka muxarar ee uu ka soo gaabiyey raafici leeyahay ay ku qornayd ayuu wuxuu leeyahay waan xadfiyo waan jiray ducadii adad laa asla lahu wax asarahoo ay leedahay ma jirto nebiga kamay sugnaanin asxaabtii iyo salafu saalix midnaba ducooyin ka sugnaaday ma aha ibnu xibbaan iyo rag baa sheegay markaa waana daciif xadiidka daciifka ku camalfalkiisuna de waa marka aanu sii daciifhayn fadaail acmaal marka loo qaadanayo waa markaanu sii daciifhayn oo ducadaana waxay yidhaahdaan marka wejiga la mayday waxay yidhahdaan waxaa la odhanaya lahum bayid wajhi yowma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh ilah wejigayga caddee maalinta dadna wejiyaalkooda ay caddaan dadna wejiyaalkooda ay mudubaan markay gacanta midig la maydaya allahuma caddi kitaabii biyamiin waxaasibni xisaaban yasiira ilaahay kitaabkay gacanta midig iga sii marka gacanta bidix la maydaya allahuma laa tucdii kitaabii bishimaali walaa min waraa'i dahri ilah kitaabkayga gacanta bidixa iga siinin iyo dhabarkayga toona marka madaxa la masaxayo allahuma xarim shacri wa bashari cala annaar ilaahayow timahayga iyo jirkayga naarta ka xaaraam yeel marka gomadaha iyo lugaha la maydhayana allahuma habit qadamii cala asiraati almustaqiim ilaah gomadahayga jidka siraadka ku sug waa duca runtii fiican laakiin haddana in taxdiidkaa lagu sameeyo oo halkaa yani la yidhaha halkaasaa la gelinaya ayaan markaa wuxuu qofku awoodu leeya aan ahayn way cibaadadu waa tawqiifi oo waxay tawqiifi ka tahay xagga kamka iyo xagga kayfka iyo xagga zamaanka iyo xagga makaanka afarta arrimood ba cibaadada tawqiifi baa la yidhahdaa xagga kamka intaad leekaysiinayso awooduma lihin inaynu idhaahno maqribkii casarka aan isleekaysiinon afar ka dhigno waa xagga kamkii xagga kayfka iyo xagga qaabka aan iska dayno sujuuddan oo aan sarajoog ku dhammaysano xaquma lihid waa kayfkii xagga zamaanka inaad cibaado xilli gaara u goyso ma lihid makaanka inaad cibaado meel gaara u cayinto ma lihid marka cibaado markay tahay waa inay afarta arrimoodba tawqiifi ka noqotahayoo nas ama ka yimi yani can illaahi oo markaa dee qur-aanka ku jira ama xadiiska nabiga ku jira waa inu jira wa an laa yatakalama waa inaanu hadlin fii jamiici wuduu'ihi waysadiisa o dhan ilaa limaslaxatan mooyaane wa an laa yaltima wajhu bilmaayi waa inaanu ku dhufan walan yamsaxa raqaba qoortana waa inaanu masixin wa an yaquula waa inuu yidhaahdaa bacdahu أشhهd أn laa إلaha ilا الlه waxdaه laa شharيika lah وأشhهadu أنa مxamda cabdه وraسuله اللهma اجcalnii min التwاabiin ilahgeel واجcalnii min الmتطahiriin سubحaanaka اللهma بxamdika أشhهadu أn laa إlaha ilا أnta أstغفiruka وأtuubu ilayk booranaya وlaa bأسa dhibi kuma jirto bالduعaaءi cinda الأعضاء ducada xubnaha marka la maydhayo agtooda la ducaysto wax dhibaato ahi kuma jirto faصl fي makruhaaتi الwuضuء waysada waxyaalihii makruuheeda ahaay ee aan wanaagsanayn ayuu fasalkan kaga hadlayaa yukrau lisraaf waxaa la garaystaa in lagu xadgudo fi sab biyaha marka la weysan isku shubkooda in la badsado ayaa la karaayeystaa wa takhliilu lixyati lkafa garhkii faraha badnaa oo gacanta hoostaga geliya lilmuxrim qofku hadduu muxrim yahay ayaa la karaayeystaa waziyaadatu cala halaa saddex in laga badiyo walisticaana iyo kaalmaysi biman yaksilu acdaahu cid xubnihiisa maydha ilaa licudrin cudurdaar mooyaane waxa uu leeyahay waxyaalaha aan wanaagsanayn ee karaahiyada waa weysana ee abaab- sawaabkeediiyo abaalmarinteedii nuqsaaminaysa waxaa ka mid a qofku markuu weysaysanayo inuu israaf sameeyo oo israafna waxaa la yidhahdaa inuu xubinka u qaado wax ka badan intii ku fillayd israaf baa la yidhahdaa an yaakuda lilcudwi yacni akara mima yaxtaaju wuxuu u baahnaa wax ka badan inuu qaado inaad qasabadda intaad furto un bulluqaad ka dhigto iyadoo badaqda haysa aad markaa shari ku tiraadana waa midaan habboonay waa inaad furtaad gacanta ku qaadataa ood xidhnaa saasaa loo baahan yahy lakiin inaad bulluq ka siiso lama ogola waataynu soo maraynay israafuhu fi lmaayi makruuhuhu fi lmaayi xaydu asrafa walow min albaxri alkabiir iqtarafa zubadka waataynu ku soo marray bismi illahi raxmaan raxiim fasl fii makruuhaati اlwudu weysada waxyaalihii loo karaahisanayeen u wanaagsanayn ayuu fasl yahay yukrahu waxaa la karsa alisraafu fi sabi ku shubidda aad biyaha xubnihii ku shubayso inaad ku israafto oo wax ka badan aada u qaaddo wayukrahu waxaa kaloo la gelisaa takhliilu lixyati alkafa garhkii faraha badnaa in faraha hoosta laga geliyo lilmuxrim qofkii muxrimka ahaa ee xaj ama cumro xidhnaa wasiyaadatu cala halaath saddex in laga kordhiyo ayaa karaahiye ah walisticaanatu kaalmaysi ayaa iyana la kelisaa biman qofku kaalmaysta yaqsilu maydhaa cadaawu xubnihiisa ilaa licudrin cudurdaar inuu jiro mooyaane waxau leeyahay sheekhu waxyaalaha loo karaahiyeysto waysada waxaa ka mid a israaf sab ku shubidii aad biyaha xubnahana aada u weysaynayseed maydhayso lagu shubayo israaf iyo xadkii aada dhaafiso macnahana waxay yidhahdeen culimmadu waxa weeye inuu xubinka u qaado intii u baahnaa wax ka badan inuu qaadaba israaf noqonaysa marka ama weel aad ka weysaysanaysid amaba aad qasabad ka weysaysanaysid waa inaadun xubinka aad u qaadaa wixii u baahan yahay xadiid ibnu maaja warinayana waxa uu leeyahay cabdillahi bnu camrin laga warinaya rasuulka ayaa sacad buu soo maro weysaysanaya markaasaa wuxu uhi maa hada sirf muxuu yahay israafka noocanihi dabeedna wuxuu ihi yaa rasuulallah israaf miyaa weysada ku sugan nebigu nacam uhi wain kunta calaa nahrin jaarin weli soconayo oo qulqulayaba aad ku weysaysanaysidee haddii aad xubinkan wax ka badan oo ka dheeraada aad u qaaddo waxay noqonaysaa israaf waxaa kaloo karaahiyaa inuu qofka muxrimkaa ee xaj ama cumro xidhani inuu garhkiisa weyn inuu takhliil ku sameeyo faraha uu hoosta ka soo geliyo waayo dee qofka muxrimkaa lama ogolayn in timihiisa uu wax ka jaro markaa waxaa laga yaabaa gerkii faraa weyne hadduu markaa gacanta hoosta ka soo geliyo markuu weysaysanayo inay timihii wax ka soo dhacaanoo dabeetana sida fidio ay kaga waajibto laakiin waxay leeyihiin madhabka dhexdiisa qowlka muctamadkahi waxa weeye inuu takhliil samaynayo laakiin si rifqi ah unuu samaynayo sidii ay ahaydba luqluqashada iyo sandaarsiga qofka soomali u sandaarsanaya ama u luqluqanayo birifqinka ahayd sidaasoo kale ayuunbuu u takhliilinaya waxa uu kanaan hayaa isagoo odhanaya wa tarku takhliili lixyati alkasa ligayri lmuxrim qofku haddaanu muxrim ahaynna inuu ka tago takhliilinta gerhkiisii weynaayo hoosta ka geliya iyaduna karaahiyaday ka mid tahay marka waa laba sheega iska hor jeeda hadduu muxrim yahay inuu gerhkiisa fara badan takhliiliyaana waa karaahiyo haddii aanu muxrim ahayna inuu ka tagu takhliilin weeyaa karaahiye weeye waxaa kale oo karaahiyooyinka weysada ka mid ah aziyaada cala halaath waataynu soo tilmaannay sunnuhu inuu yahay xubin kasta saddex jeer inuu maydho ama masaxo say shaaficiye qabto inuu ka kordhiyo oo uu xubnihii afar afar jeer iyo shamsi jeer maydhaa iyaduna waa karaahiyo waayo dee shaarici oo markaa la cidhiidyayo oo waxaanu markaa jiraynin sharci laga dhigayo ayaa ku sugan abu daawuud baa warinaya cabdillahi bnu camrin buu ka warinaya nin reer baadiya baa nebiga u yimi isagoo weysada weydiinaya dabeedna weysadii baa nebigu tusay saddex saddex jeer wuxuuhi weysadu waa caynkaa qofka ka kordhiya isagoo cibaadaysi uga jeeda qofka ka kordhiya arrinkaa ama ka nuqsaamiya yacni isagoo u arkaya inaanu sunnuhu saddex ahayn qofka ka nuqsaamiya yacni xumaan ayuu sameeyey xadgudubna wuu sameeyey dulmina wuu sameeyey oo xumaan buu sameeyey sharcigii buu ka gudbay xadkii ay ahayd sharciga inuu ku raacana wuu ka tallaabo dee nafdiisiina waa dulmiyeyo sawaabkii abaalmarintii uu heli lahaa ayaa wuxuu ku weysiiyey sharcigaa u khilaafay waxaa kaloo iyaduna karaahiyaa inuu u kaalmaysto cid xubnaha u maydhuidha lugaha i maydha iyo gacmaha i maydha iyaduna waa karaahiyo allaahuma in cudurdaar uu jiro oo masalan qofkani uu yahay qof xanuunsanaya marka hadduu yahay qof xanuunsanaya waa waajib bay ku noqonaysaa hadduu helayo cid markaa wixii isagu kari waayey u guddo hadduu helayo waayo shaygani waa cibaado cibaadaduna waxay keenaysaa isdhuldhig iyo khuduuc bay keenaysaa in markaa cid kale intaa halkaa kursi ku fadhiista cid kale ay ku maydhaana waxay tusinaysaa kibir yukrahu waxaa la gelasa alisraafu fi sabi ku shubidii biyaha inuu israaf ku sameeyo xadka gudub wa tarku takhliili lixyati alkafa garhkii faraha baddaa takhliintiisu ka taga ligayri lmuxrim qofkii aan muxrimka ahayn wayukrahu waxaa la gelisaa takhliilu lixyati alkafa garhkii faraha badnaa in hoosta gacanta laga geliyo lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa wa ziyaada cala halaa saddexda inuu ka kordhiyo ayaa karaahiye ah walisticaana iyo kaalmaysi biman qofuu kaalmaysa yaqsidu acdaahu xubnihiisa maydha ilaa licudurin cudurdaar mooyaane faslun fii shuruudi alwuduu waysada shardiyaalkeedii ayuu halkana kaga hadlayaa shuruudu lwuduu'i waalgusl waysada iyo maydhiga shardiyaalkiisu alislaamu islaamnimo ayaa loo shardiyaa watamyiizu wax kala garad baa loo shardiyaa wannaqaa'u can alxayd waannifaas xayd iyo nifaas inuu ka daahir yahay ayaa la shardiyaa ruuxii dumar ahayd wa amaa yamnacu wax diidayana waa inuu ka qofku ka nadiif yahay wusuulalmaayi biyuhu inay gaadhaan ila albashara jidhka waalcilmu bifardiyatihi farannimadiisana waa inuu og yahay wa anlaa yactaqida waa inaanu u caqiidayn oonu u rumaynin fardan mucayanan faral cayiman oo min furuudihi ka mida sunnatan waa inaanu ucayimin u caqiidayn waxa uu leeyahay sheekhu waysada iyo maydhiga shuruudda ay leeyihiin kow islaamnimo ayaa loo shardiyaa waayo mid weliba waa cibaado maydhiga iyo waysada gaalkuna ehel cibaado uma ahaa waxaa kaloo shardiyaa tamyiiz iyo wax kala garad oo aanu ahayn qof yaroo sabian wax kala soocayna waa inaanu ahayn qof gaboobay oo isagana tamyiizsigu ka baxayna waa inaanu ahayn waayo labadan camalba waxay u baahan yihiin niyo qof aan mumayis ahaynan wax kala garanayna wax niyaahu leeyahay ma jirto waxaa kaloo shardiya ruuxii dumar ahayd waa inay daahir ka tahay dhiiggii caadada iyo dhiigga dhalmada mid walba waa inay daahir ka tahay ayada oo labadaa dhiig midkood leh dahaara kama ansaxayso oo waa xadas dahaaraduna waa rafculxadas koryeelkeed weeye markaa kama ansaxayso way iska maydhan kartaa markaa iska nadaafad ahaan iyo iska qabowsi ahaan waa loo ogolaya inay maydhato laakiin maydhashadii yacni waajibka ahayd ee xadaska koryeelkiisa ahayd iyada ka ansixi mayso waxaa kaloo laga maarmaana inuu qofku weysaysanayaa daahir ka yahay uu nadiif ka yahay wax diidayaa inay biyuhu gaadhaan jidhka wax u diidaya xubnihii la maydhi jiray wax u diidaya biyuhu inay gaadhaan waa inaanu lahayn amaba subaga amaba xayd ah amaba xamuuradiiyo wax jirmiroo ciddiyaha la mariye ha ahaato ama wasakh iyo markaa wax ciddiyaha hoostooda ku ururay midkuu doonaba ha ahaado waayo waxaa laga rabaa xubinkan la maydhayo biyaha in la wada gaadhsiiyo jid ahaan iyo tima ahaanba haddii markaa qayb ka midii aanay jidhkii biyuhu gaadhinna waysadiisii ma ansaxayso maydhigiisana ma ansaxayo ninkii ciddida oo kale ay intuu weysaystay markaa ay ka muuqatay oo aan biyuhu gaadhin waa kii nebigu yidhi waysada ku wada noqo waxaa kaloo laga marmana alcilmu bifardiyatihi waa inuu qofku og yahay faralnimada waysada in tahaaradani farad ay tahay waa inuu og yahay shardi inay u tahay cibaadadii ay ku xidhnayd ansixitaankeeda inuu yahay waa inuu ogaadaa waxaa kaloo laga maarmaana waa inaanu caqiidaynin faral mucayanahoo furuudeeda ka mida sunno waa inaanu u caqiidaynin waa inuu ogaadaa un qofku haddaanu qof wax garanayo aanu ahayn in acmaasha waysada ee uu samaynayo qaarkoodna faral yihiin qaarkoodna sunnayaal yihiin waa inuu sidaasuun caqiideeyaa laakiin haddii uu kala saaro oo lagaba yaabo gamca maydhitaankooda hadduu sunno u qaato waysadiisii waxba kama jiraan weeye shuruudulwuduu'i waalgusl waysada iyo maydhiga shardiyaalkooda alislaamu watamyiiz waa islaamnimo iyo wax kala garasho wanaqaa can alxaydi waannifaas ruuxii dumaraha waa inay xayd iyo nifaasna ka daahir tahay wa camaa shayna qofku waa inuu nadiif iyo daahir ka yahay yemnacu diidayo wusuulaalmaa'i biyuhu inay gaadhaan ila albashara jidhka waalcilmu bifardiyatihi faralnimadiisana waa inuu ogyahay waysada faralnimadeeda iyo maydhiga wa an laa yactaqida waa inaan u caqiidaynin fardan faral mucayanan oo ga-an oo mucayana oo min furuudihi ka mida sunnata waa inaan u caqiidayn waalmaau tahuur biyo daahiraa la shardiyaa waisaalatu najaasati alcayniya nijaas cayniye ah waa inuu iska suuliyaa wa an laa yakuuna cala alcudwi xubinkana waa inaan u saarnayn maa yugayiru lmaa biya wax doorinaya wa an laa yucalliqa niyatahu niyadiisa waa inaanu xidhin ama wa cadamu saarif bay yidhahdaan nusaga qaarkoodna wa an yajriya almaau cala alcudw waa in biyuhu ay xubinka ku dareeraan wa dukhuulu lwaqti wakhtigu waa inuu galaa waalmuwaalaatu waana inuu xidhiidhiyaa lidaa'imi alxadat qofkii xadadkiisu daa'imka ahay uu joogtada ahaa waana inuu wakhti u galay waana inuu xidhiidhiyaa waxa kale oo ka mida shuruudda ay weysadu leeyahay almaau tahuur biyo tahuura ayaa la shardiyaa biyihii lagu dahaaro qaadanayay waa taynu hore soo marnay ee xadadkaa kor yeelayay waa biyaha tahuurkaa ee naftooda u daahirka mutahir lilgayrna hee wax kalala daahirinaya waxaa kaloo laga maarmaana nijaasa cayniya hadday qofka ku sugan tahay waysada ka hor ama umaydhashada kahor waa inu iska sii tiraa masalan dee waa mid urteedii baa uraysa amaba arag bay leedahay ama dhadhan bay leedahay waa nijaasada xajmigale isha lagu arkayo waxa laga maarmaana in la suliyo xubinka laga suliyo intaan la maydhin ama aan la masixin waa in laga sii tiraa waayo hadiyo golole biyahan waysada ama biyahan maydhigu wax yar oo kooban weeye waxa laga yaabaa inay markaba nijaasi dooriso markaa waa in laga sii tiraa kadibna uu qofkii maydha ama weysaystaa waxaa kaluu nihi sheekhu waa inaanu xubinka ku sugnayn maa yuqayiru lmaaa biyaha wax doorinayaa waa inaanu ku sugnayn waayo biyihii khayru mutahir bay noqonayaan haddii ay jidhkaaga wada nuurad mariso amaba aad daqiiq mariso amaba aad wax kale oo daahira aad wada mariso oo dabeetana xantooda yareed usoo qaadaa markaasaa tila ay iswada beddesho taasina yacni wayse ku noqon mayso ee waa inaan xubinkan aad maydhayso id u weysaynayso wax doorinaya waa inaanu ku sugnaanne waa inuu nadiif ka sii yahay waxaana wa an laa yucalliqa niyatahu niyadiisa waa inaanu xidhin oo aanu wax ku xidhin oo aanu odhanin yacni waan weysaysanaya haddaanu qofkaasi iman haddaanu soo marin qofkaasi waan weysa waan dhammaystiray niy waa mucallaqa markaa ama cadamu saarifna way idhahdaano waa inaanu niyada weecinin wa an yajriya almaw cala alcudw waana inay biyuhu ku dureelaan xubinka waayo haddii aanay ku dareenna intaad gacanta qoyso unaad sidaa u marmariso taa macnaheedu maydhid ma noqonaysaa masixid bay noqonaysaa dee xubnahana in la maydhaabaa la doonay marka inaad qoyso una qoyaanka u gaadhsiiso maahae waa inay biyuhu ka dareeraan xubinkii halkaa wuxuu raacinayaa bushrulkariimka sharaxa bushrulkariimka la yidhaahdaa shardi kale oo ay kutubta qaarkood aan saddex afar ku arkayn yaquutu nafiiska iyo tawshiixa iyo tanwiirulquluubka iyo yacni dhowraan ku arkay oo wuxuu odhanaya wa taxaquq lmuqtadii in baana alxaal taxaquq lmuqtadii in baana alxaal macnaha waa inuu xaqiiqoobo shaygii muqtadiga ahaa ee weysadan ama maydhigan keenaya waa inuu xaqiiqoobaa oo masalan qofkii hadduu calaa shakin ku weysaysto oo makaa jabtay mise kaamay jabin hadduu ku weysaysto in baana alxaalu hadday xaaladdu u caddaato weysela'aanoo inuu xadaf jiray hadday u caddaato ma ansaxaysa bay leeyihin weysadiisii oo muqtadigii sheegi keenaya baan xaqiiqoobin haddiise ay caddaan weydo waxay leeyihin wudu'u lixtiyaad weysada ixtiyaadkiiyo dadaalku waa iska ansaxayaa bay idhaahda marka wa taxaququ lmuqtadi in baana alxaalu hadday xaaladu caddaato waa bushrulkariimka sharaxaas ayaa ku arkaysaan isagoo halkaa ku daraya waxa kale oo laga maarmaana inuu wakhtigu galo inuu muwaalaad sameeyo lidaa'imi alxadath qofkii xadadkiisu daa'imkahay uu joogtada ahaa waa inuu eeg mase qofkii kaadi baa ka socota ama naqas baa ka soconaya ama ruuxii dumarayda dhiiggu ka soconaya weeye sidaa qofkan caadiga ahayn laga yaabo inaad shanta salaadoodba hal weyse ku qaadato isagu qofkaasi ma noqonayo qofkaa marka wakhtigu galo ee la addimo ee salaaddii la aqiimayo waa inuu tahaaro qaataa weliba waataynu soo tiri waxay ka horhaysayaan waa inuu taxafud sameeyo taxafud waxa weeye dee inuu markaa wixii iska nadiifiyo inuu xubinkii haddii uu dabooli karo ama uu xidhi karo ama la gufeyn karo uu gufeeya kadibna waa inuu muwaalaad sameeyaayo weysadii israaciya waa inuu haddana ku sii xidhiidhiyaa salaaddii ilan isagii waa طahaaradiisani waa daruura daruurana qabla اlwakti ma jirayso welibana xadadkana waa inuu iska fudaydiyaa in alyaariyo intii suurtagal ah markaa mar hadduu sidaa sameeyo oo waktigu galay oo taxafud uu sameeyo wixii markaa ku dadaali karayey oo muwaalaadkii ixdidintiina sameeyo oo salaaddii markaa uu galo waxaa soconaya ee xilligaa uu cibaadaysanaya ka soconaya salaaddiisi cibaadadiisii waxba yeeli maayeen ila fattaqu llaha ma statactum baa ilaahay yidhi intaa kartaan ilaahay ka cabsada haddiise dee uu xilli hore ama sagaalka ama koob iyo tobanka ilaa salaaddii duhur baan usii dahaaro qaadanaya dahaaradiisaasi ma jirayso ee waa inuu markaa salaaddu ay gaadhown yani u tabaabulshaysaa waalmaau tahuru biyo daahira ayaa la shardiya waisaalatu najaasati alcayniye nijaasada cayniga sulinteeda ayaa la shardiya waan laa yakuuna cala alcudwi xubinkana waa inaanu ku sugnayn maa yugayiru almaa'a wax biyaa duuriya alcayniya wuxuu kaga saarayaa meesha ta xukmiyada la yidhaahdo ee ayadoo aan dhadhan iyo ur iyo midabtoona lahayne meesha ur inay ku dhacday loogii taa xukmiya la yidhaahdaa oo ayada taa waxba maydhashadan ama weysadan unbay raacaysaa wa an laa yakuuna cala alcudwi xubinka waa inaanu ku sugnaanin maa yugayiru lmaa biyaa wax dooriya wa an laa yucalliqa niyatahu niyadiisana waa inaanu wax kale ku xidhin iyo ka bixid iyo dhammaystir la-aan iyo wa an yajriya almaaءu cala alcudwi biyuhu waa inay xubinka ku dureeraan wa dukuulu اlwakti waa inuu waktigu lidaa'im اlxadaث u galaa wاlmuwaalaatu lidaa'im اlxadaث labadaas shardiba waxay u yaallaan qofkaa xadadkiisu daa'imkiiyo joogtada yahay faslu fi اlmasxi cala اlkufayni masx in labada kuf la masaxayey ayuu fasl yahay kufaanku waa taniyatu khuf khufna waxay ahaayeen laba kabood oo qarinaya kacbaynka iyo ilaa kuraamaha oo harag laga samaynayey siiba dhulalkaa qabow iyo kuwa lagala yimaadee laga yaaba in yacni masaajidaya lagu dhex socdo ee sharabaad kale ka ad adag dee kabahan kalena ka jilicsan ama dee khuf waxaba noqon karaa dee buudharkan ilaa kuraamaha qarinayoo dhammina khufkaa way noqonayaan masaxooduna yacni waa ruksa iyo sahlid xagga shaarica inooga timi oo rag iyo dumarba way u bannaantahay xaalad kasta kulayl iyo qabow midkay doontaba ahaato safar iyo nagaadi midkay doontaba ahaato xilli caafimaad iyo xilli xanuun midkay doontaba ha ahaato waxaana masaxaasi uu beddel ka noqonayaa uun lugaha maydhitaankoodii lugaha maydhitaankoodii waxaa laga yaabaa qaabkan masaxa inaan aad aan loo fahmin macnaha waxa weeye qofku horta wuu tahaaro qaadanayaa lugihiisa iyo wada maydhayaa si dhammaystiran buu weysaysanayaa dabeetana ama buurhkiisii ama qufafkiisii buu xidhanayaa marka uu xidho qofka negina waxaa loo ogoliya habeen iyo maalin inuu masaxdo qofka socotadaana saddex maalmood weysadaa uu ku xidhay wixii ka dambeeye ee weyse ah halkuu ka saari lahaa yuu lugaha ka maydhi lahaa halkaa korkuunbuu ka yar masaxaya manaa masxa alkufay waa caynkaa oo muddaduna waxay uga bilaabmaysaa waxa weeye tahaaradaa uu ku xidhay tahaaradaa uu ku xidhay marka ay ka jabto unbay muddadu ka wadhanaysaa masalan kama soo qaada hadda oo kaloo casara iyadu wayse qaadatay labadaadii qof baad xidhatay waysadii waxay kaa jabtay maqrib markay cadeedu dhacday muddadu markaasunbay kow kuu noqonaysaa casrigii kaga soo bilaabi mayso haddii ay kuu sii socoto tahaaradii waa beriga kaa jabto markay cadeedu soo baxdo muddadii waa berigaasunbay kow kaaga noqonaysaa xilligii aad xidhatay kaaga bilaabmi mayso masaxa inuu bannaan yahay in la masaxaana axaadiid fara badan baa nebiga kaga sugnaatay xadiid muqiira ibnu shucba la warinayo laga warinaya wuxuu leeyahay rasuulku xaajadiisa ayuu u kacay duulimaadkii qaswatu tabug loodhan jiray biyo ayaan u qaadeeyey buu yidhi deedna rasuulkaa yimoo biyihii ayaan ugu shubo wejiga ayuu maydhay dabeetana wuxuu doonay inuu jubbadii u xidhnaa inuu gacanta ka soo saaro ayuu doonay wuu kari waayo daciif bay heeno dabeetana xaggaa hoose ayuu ka saaro labada gacmood buu maydhay haddana madaxa ayuu masaxay wa masaxa cala alkhufayni labada khufna waa uu masaxay buu leeyahy saxaabigaasi jariir binu cabdillaahi albajeli wuxuu leeyahy isaga ayaa wuu kaajay markaasuu weysaysay labada khufna wuu masaxay dabeedna waxa lagu i jariiro masaasaad samaynaysaa wuxuu hi nacam ra'aytu rasuulllahi baala uma tawada wamasaxa calaa khufayhi waxaan arkay nebiga oo kaajay oo weysaystay oo labadiisa qof masaxay ayaan arkay xadiidkana muqiirat ibnu shucba laga warinayo wuxuu leeyahy nebiga ayaan habeen la jiray socod dabeetana weyse aan u siday baan biyi uga shubo wejiga ayuu maydhay labada gacmoodda wuu maydhay madaxana wuu masaxay waxaan doonay inaan ka saaro labada qof dabeedna wuxuu nebigu yihi dacumaa fa innii adkhaltumaa taahiratayni waar iyagoo daahira baan lugaha geliyey iska daa buuhi dabeetana korkooda ayuu masaxay buuhi waxaa la xasan albisri uu yidhi toddobaatan yacni ayaa laga wariyey nafood qowl ahaan iyo ficil ahaanba ayaa laga wariyey almasxu cala alkhufayn waxaana lagu tilmaamaa inuu mutawaatirka xadiidka almasxu cala alkhufayn ku soo arooray inuu xadiidka mutawaatirkaa ka mid yahay waxaa kaloo iyadana sugan oo ay culimmadu tilmaameen nebigana ka sugnaatay sharabaadada lafdooda sharabaadada aan ahayn kuwa khafiifka ah ee adinka uu ka muuqanayo ayagana inaad masaxataa mid kuu fura weeye nebigana way ka sugnaatay oo waa u masaxay asxaabtiisana waa ka sugnaatay yacnii tiro aad u tiro badan markaa taasina mid iyaduna fura weeye wuxuu markaa yidhi wayajuusu lmasxu cala alkhufayni labada qof in la masaxo ayaa bannaan bedelan iyagoo ka bedela can gusli rijlayni labada lugood maydhitaankooda fi lwuduu'i waysada wa shuruudu jawaazi lmasxi masixidda bannaanida ee shuruuddeeduna waxa weeye an yelbiso bacda tahaaratin kaamila tahaaro dhammaystiran dabadeed waa inuu xidhaa wa an yakuuna alkufu taahiran kufkuna waa inuu daahir yahay qawiyan mid xoog le waa inuu yahay oo yumkinu ay suurtogelayso tataabucu lmash socodka calayhi lagu socdo raraacitaankiisu ay suurtogelaysa waynu yahay lilmusaafiri qofka socotadiiu socsado fi xaajati danta saatiran mid asturaya waa inuu yahay limaxalli lqasb meeshii maydhida ee min alqadamayni labada gobooda laa min alaclaa xagga sare maya laakiin hareeraha waa inuu ka asturaya maanican mid diidaya waa inuu yahay nufuudalmaay biyuhu inay ka galaan min gayri alkhardi halkaa xadhigga washaqi iyo jeexa adinka laga gelinayo meelaan ahayn inay biyuhu ka galaanna waa inuu diidayaa waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan inuu labada qof qofku masaxo masaxaasoo beddel ka noqonaya maydhiddii labada lugood waysada aada maydhi lahayd halka labada lugood aad ka maydhi lahayd marka aad weysaysanayso ayuunbaad ka masaxanaysaa oo ayada maydhashadu ma laha laakiin waa weysada oo keliya un haddii wax maydhi waajibiyaa kuu yimaado inaad saartood lugi maydha waa laga maarmaan shuruudda ay leedahayna waxa weeye inuu xidho qofku bacda طahaaratin kaamila طahaaro dhamaystiran dabadeed waa inuu xidhaa oo waataynu tilmaamayna xadiidkii muqiira uu doonay nebiga inuu labada hub ka bixiyo wuxu uhi dachumaa fainii adkhaltumaa طaahiratayni iska daa buli ayagu daahira baan geliyey dabeedna korka ayuu ka masaxay markaa markay muddadu kuu bilaabmaysay hadhowna aada masaxan kartaa waa marka aad adigoo daahira wayse qaba aada xidhato weeye waan yakuna alkhufu طaahiran waxaa laga maarmaana qofkani inuu daahir yahay ee aanu nijaas ahayn waayo hadduu nijaas yahay lama masixi karo waayo laguma tukan karo waxaa kaloo laga maarmaana shay qawiya inuu yahay oo ay suurtagal tahay inuu socod kan lagu dul soconayo ee qofkan socotada iyo kan kalaba uu xaajadiisa iyo dantiisa ugu socsoconayo wax raacraacaya waa inay yihiin oo wax balow balow hor ka dhacayana waa inaan ahayn wax cidhiidhna ku ahoon ku tallaabsan karaynna waa inaanay ahayn waa inuu yahay saatir mid asturaya meeshii la maydhi jiray maydhitaanka meesheediiy labada kuraamo labada qadamo qadama labada gommadooda waa inuu qarinaya kacbeynkii waa inuu qarinaya oo uu dhinacyada ka qarinaya lalaclaa laa min alaclaa xagga sare mayo dee xaggan laga gelinayala way ka furan tahay xaggan addii ka gelisay waa ay ka furan tahay laakiin dhinacyada iyo hoosta waa inuu asturaya u qarinaya waa inuu yahay mid diidaya biyuhu inay ka dusaan oo ay ka galeen min hayri alkhaldi washaq khaldigu waa halkan yacni layskaga xidho xadhigga loogu xidho iyo shaquna de waa halkan u ka dilaacsiiyo addinka laga gelinayo meel aan ahayn waa inaana biyo ka gelaynin wayajuusulmasu cala alkhufayni waa bannaan yahay badalan isagoo ka bedela can gusli rajulayni labada lugood rijlayni labada lugood maydhitaankooda fi lwudu wa shuruudu jawaazi lmasxi masiixidda bannaanideeda shardiyaalkeeduna waa an yelbisahu inuu xidho bacda tahaaratin kaamila tahaaro dhamaystiran dabeed waa inuu xidhaa wa an yakuuna alkhufu طaahiran khufkuna waa inuu yahay mid طaahira qawiyan waa inuu yahay mid awood lahoo yumkinu ay suurtogeli tataabucu lmashi socodka raaraagtadiisa calayhi lagu socdo ee lilmusaafiri qofkii socotada ah uu socsoconaya fi lxajati danta saatiran mid qarin waa inuu yahay limaxalli gasli اlfard limaxalli lgasli meeshii la maydhi jiray min alqadamayni ah waa inuu yahay mid qarinaya laa min alaclaa xagga sare mee hareeraha iyo hosta waa inuu ka qarinaya maanican mid diidi waa inuu yahay nufudalma biyuun ay ka dusaan min gayri اlkharj halkaa xadhigga iyo washaqi jeexa addinka ee lugta laga gelinaya meelaan hayn waa inuu diiday biyuunay ka galaan wayanzichu wuu siibi oo wuu saari almuqiimu qofka negi bacda yowmin waleyla habeen iyo maalin waalmusaafiru kii safray safara qasrin safarkii sanada lagu gaari jiray bacda alaaata ayaamin saddex maalmood kadib oo baleeyaday habeenadii lala qabo waibtidaau lmudda muddada bilowgeedu fiihimaa labadoodaba min alxadai xadakii hatee bacdo lubsi xidhashada dabadeed ahaaday wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu iska saarayaa qofkii muqiimka ahay ee nagaa habeen iyo maalin kadib bimacnaa habeen iyo maalin marka uu xidhnaado waxa weeye muddadii baa ka dhammaatay idan waa inuu iska saaraa kadib haddana tahaaradii intuu dhammaystiro uu dib u xidhaa qofkii musaafirka ayaa safarkii dheeree safarulqasriga ahaa labada marxalo ilaa koob iyo siddeetanka kilomitir ay ku tilmaami jireen shaaficiyadu kii safarkaa dheer safrayna waa inuu saddex maalmood iyo habeenadoodu markay u dhammaadaan iyagana waa inuu siibi ayuu saaraan waayo shureex binu hani ninka la idhaha wuxuuhi caaisho ayaan u tegaanay oo weydiinaya almasxu cala alkhufayn dabeedna waxay tidhi cali u teg isaga ayaa iga oge rasuulka ayuu la safri jiray u tag waanu u tagnoo waanu weydiino wuxuu yidhi wuxuu yeelay saddex maalmood iyo habeenkeedana qofka socotadaa buu yeelay habeen iyo maalinna qofka muqiimka ah ee negi ayuu u yeelay waa xadiis saxiixa muddadu haddaba waxay bilaabmaysaa buuhi fiihimaa labadoodaba yacni ka muqiimka ah iyo ka musaafirkaa labadooda muddadu waxay u bilaabmaysaa xadadka xidhashada kadib yimaada xadadka xidhashada kadib yimaada ayay muddadu ka bilaabmaysa waayo masaxu dabadii unbuu noqonaya muddada markaa isaga ayaa laga ictibaariye waayo waa cibaado muwaaqata baa layidhi bilowga waktigeeda xilliga falkeedu u bannaanaado ayuunbaa laga soo bilaabay oo waataynu tilmaamaynay macnaha haddaad hadda xidhato intaad daharo qaabsada hadda xidhatay waysada aad ku xidhatay waxay kaa jabtay berri aroorteed ma waad seexana si aad u soconayseed oo hawla u wadatay ayaa markaad waagii beriyey ee cadaaladu soo baxday bay kaa jabtay xilligaasunbay kow kuu noqonaysaa muddadii intaa hore dahaaradii aad ku xidhnay aad ku xidhatay aad qabtay muddadu ku bilaabmi mayso wabtidaau lmudda fiihimaa في الsفر والxadr min اlxadث bay ahaatay bacda lubsi xidhashada kadiba waynزichu wuu siiba almuqiimu qofka negiye bacda yowmi waleyla habeenaya maalin kadib wاlmusaafiru qofkii socotada ahna safra qasrin safray bacda ثaلaaثaةa أyaamin bilayaaliha saddex maalmood iyo habeenadooda kadib wاbtidaau اlmudati fiihimaana min alxadai bay ahaatay bacda lubsi xidhashada dabadeed ahaaday fain masaxa kufayhi xadaran hadduu masaxdo uma saafara ow cakasa ow cakasa ama sidaas u cagtee atama masxa muqiimin qof negi masaxii ayuu dhammaystiri qofku wuxuu ku masaxday nagaadi intuu xidhay ayuu waysada ka jabto wuu masaxday waa nagaadi uma saafara wuu socdaalay dabeed ama sidaa cagsigeedoo intuu isagoo safar ku jira gashaday oo u masaxday ayuu dabeedna nagaaday nagaadi baa ku yimi intaba atama masxa muqiimin labada masaleba waxa uu dhammaystirayaa qof negi masaxii ayuu dhammaystirayaa oo waxaa la xoojinu dhinacan xadarka ayaa suuradan hore iyo suuradan iqaamada suurada labaad ayuunbaa la qallibaya la xoojinaya fa in masaxa khufeeye xadaran hadduu nagaadi ku masaxdo uma saafara uu safro oo waxaa ka saamasaya cagsigeed atama wuxuu dhammaystiri masxa muqiimin qof negi masaxi ayuu dhammaystiri wa yusanu waxaa la sunayay masxu aclaahu inuu xagga sare waasalow iyo xagga hoose wacaqibihi cidhibta khuduudan si jiidjiida maratan waaxida mar keliya waalwaajibuna mas